maxamed bashiir marka hore waad mahadsan tahay adiga iyo qaybta v o a af soomaaliga runtii waa idiin mahad celinaya haddii aan jawaabtaada toosu galo runtii doorashada waa dhacday shalay inkastoo meelaha qaarkood xataa in kaararkii ka dhammaadeen oo dib loo dhigay la sheegayo sida gobolka sidaamo camal runtii doorashadani inkastoo meelo badan aysan ka dhicin sida gobolka tigray iyo gobolka soomaalida haddana waa la odran karaa waa doorasho bilow ah inkasta oo axsaab badan oo mucaarada sida gobolka oromo o kale axsaabtii ugu awooda badnayd oo aysan ka qayb gelin oo mucaaradkii xisbi xisbiyada oromiya oo dhan inta badan ay qaadaceen arrintan kana hor yimaadeen sidoo kale siyaasiyiintii oromiya oo gobolka oromiya oo la odhan karo nimankii ugu miisaanka cuslaa oo mucaaradka ahaa ay xirxiran yihiin haddana runtii marka dhinac kale laga fiirsho waa bilow cusub sida ay u dhacday inkastoo hadda durbe la sheegayo horar wararka hordhac ah in ra-iisul wasaaraha biye uu soo baxay iyo dad kale oo isaga ka agdhi dhowaa oo xisbigiisa ah sidoo kale waxaa la sheegaya nin muslim ahaayo t b lftii hore iyo nidaamkii hore muddo dheer u xirnaa arrimaha muslimiintana u doodi jiray nin wadaada ahaa adisababana macalin ka ahaa kulliyada islaamiya uu soo baxay isaga laftiisa oo mucaarad ah keligiisna sharaxay keligiis marka oo isagoo aan xisbina ka tirsanayn sidoo kale wararku waxay sheegayaan in gobolka amxaara oo kale xisbiyada mucaaradka oo amxaarada ay ku guulaysteen sida la sheegaya wararka hordhaca ah marka runtii marka la fiiriyo sidii la filayay waxaa laga yaabaa inay ka duwanaato doorashada siday u dhacday iyo waxyaabo badan baa lagu durayay sida mucaaradkii in qaarkood aysan ka qayb gelin oo ay qaadaceen goboladii qaar oo laga reebay iyo arrinta dagaalka gobolka tigrey marka marka la isku duubo ma la odhan karaa doorashadu waxay u dhacday qaab xor ah oo xalaal ah sida uu ra-iisul wasaaruhu ballan qaaday mise waxaa jira waxyaabo lagu duri karo doorashada kolley waa la odhan karaa arrinta gobolka tigray iyo xisbi mucaaradka xirxiran kolley horta dee sharci ahaan mar haddii xisbi mucaaradku ay xirxiran yihiin mucaaradka qaarna ay diideen sharcinimada horta xalaal lamaba odhan karo marka dee nidaamka sharciga oo dimuqraadiyad rasmiga la adeegsanayo laakiinse sidaa hadda dabcan isagu hadda ugu talagalay waxaad moodaa waxoogaa in uu uusan faragelin aada u weyn kusii lahayn inkastoon dee dareemi karna dowlad afrikaana ninkana waxoogaa lagu eedeynayo in uu aaminsan yahay in uu isagu boqorka ethoobia toddobaad iyo wax saasa ay aaminsan yihiin ethoobiyaanku markaa dadka la sheekaysato ama dadka gudaha jooga ama intellectualiska qowmiyadaha amxaarada iyo markaa oromada iyo markaa hoos u wareysato marka runtii marka dhinaca laga fiiriy waxaa la dhihi karaa sidii la filay si aan ahayn buu muujiyey abiy axmed oo la dhihi karo xoogaa furfurnaanshu muujinaya marka laga reebo gobolka tigray dagaalada ka socda iyo xisbiyada mucaaradka xirxiran iyo xisbiyada mucaaradka qaadacay waa tahay marka doorashadii hadda way dhacday waayadanna xoogaha wadamada reer galbeedka iyo dowladda ethoobiya waa ay isku xumaayeen arrinta gobolka tigray awgeed maxaad is leedahay doorashadan dhacday way ka bedeli kartaa xaaladii cakirnaanta ee xiriirka u dhexeeya wadamada reer galbeedka iyo dowladda ethoobiya ee abi uu hogaamiyo
maxamed bashiir walaal waa su-aal muhiima runtii horta caqabado aada u culusa horyaalla abiy axmed wadanka khilaaf badan oo dhexdiisa ah oo wadanka dhex yaalla oo ka jira jira oo runtii aada wadanka loo qaybsan yahay kow ay ka tahay qowmiyadiisa uu kasoo jeedaya isagoo aada u kala fog mucaaradkii oo xirxiran dagaalka tigray ka socda ciidamada eritreanka oo gobolka tigray jooga maleeshiyaadka amxaarada sidoo kale oo gobolka tigray ka dagaalamaya caqabado runtii aaday u wenyihiin hor yaalla laakiin waxaad moodaa kolley hadda markay doorashadu dhacday isfurfur iyo inuu sameeya laga yaaba iyada oo la odhan karo horta caqabada ugu weyn inay ahaan doonto ciidamada eritreanka inuu gobolka tigray ka saaro taasna ay ku adagtay xoogahaan hoos u helaynana beesha caalamka in uu xataa ku sir qarsada uu yiri ma saari karo oo ay u adag tahay iga caawiya qaabkii aad iga saari lahaydeen arrintaas ila diblomaasiyadeed sida aan kasoo xiganay marka runtii ma sahlan oo caqabada aada u culusaa horyaalla abiy axmed laakiinse adda end waxaan rajaynayaa in uu reer galbeedka isu furfuri doono mucaaradka xirxiran sii dayn doono dowlad runtii qaabku isagu hadda hoose wadahadallada uu bilaabay oo reeri oo ay diblomaasiyiinta reer galbeedku sheegayaan in uu isku dayi doono in dowlad waxoogaa mucaarad ka dhex muuqdaan soo dhisi doono marka runtii reconciliation guud oo ethoobia oo qowmiyadaha ethoobiyaanka oo dhanna uu samayn doono marka kolley caqabadaha hor yaalla abiy axmed mayara dhaqaalaha waddanka laftiisa oo hoos u dhacay marka runtii ma ma sahlanaan doono sidoo kale gobolka oromiya dagaalaa ka socda oo nimankii oola la dhihi jiray oromadii hore oromadii oo elef burburkoodii oo dagaalamaya weli oo gobolada sida gobolka wallaga oo kale awood badan kule ku yeeshay marka ma sahlanaan doonta caqabaduhu lakin at the end isaga iyo reer galbeedku compromise badan buu samayn doonaa